ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyootay sideed kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta qarax miina haleelay gaari b l ah oo marayay agagaarka xaawo cabdi ee duleedka magaalada muqdisho gaarigan oo ay saaraayeen dad xigta ah ayaa saaki ka anbabaxay magaalada muqdisho waxaana uu ku sii jeeday degmada wallaweyn halkaasooy qorshaynayeen inay kaga qayb galaan tacsi ay dhiganayeen dad ehelkooda ah waxaana markii ay marayeen meel ku dhow cisbitalka xaawo cabdi ay la kulmeen qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso taasoo sababtay geerida toddobada ruux iyo sideedda kale ee dhaawaca ah maxamed sheekh cali waxa uu ka mid ahaa goobjoogayaashii ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ee duleedka muqdisho waxaanan kula kulmay cisbitalka madiina caasiga wuxuu u socday safar wuxuu u socday meel la yidhaahdo walnaweyn markuu maraayo xaawo cabdi ayaa qarax ku soo booday qaraxii dad badanna waa dhaawacay dad badanna waa ku dhinteen waxaa dhimatay laba gabdhood intaan aniga maqlay iyo afar wiil intaas dhaawacana wax khayrulcaadi waaye ilaa toban dhaawacana waa jiraa amaray ka tageen meel tacsiyay u socdeen walaweyn ah
waa dad wada dhasho waaye idma imaadeen dadkii saarna ay ka dejiyeen caasi kaleente nin la yidhaahdo buroole caasigiisa lagu soo qaaday waxaa la geeyey meeshan c i d da waa la soo sabray isbitaal madiina la keenay waa la koontaroolay waraaqdii waxbaa loo qoray wiilkan hadda bukanoo meeshaan isbitaalka jiifo aabihiisa oo ku dhintay iyo intii markaas ku dhimatay waa la kala qaadimay dadkii intii dhaawacana isbitaal madiina ay joogaan oo ay jiifaan wiil ka mid ee hadda kan aan la taaganahay waa koomuu ku jiraabo madaxa ayaa dhaawac culus ka soo gaaray koomowna ku jiraa luqmaan waa wiil yar oo sideed jira waxaana uu ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga ee ku dhaawacmay qaraxaasi waxaana halkaasi uu ku waayey saddex xubnood oo ehelkiisa ka tirsan sida ay ku warramayso eedadiis oo cisbitalka madiine ku weelinaysay magaciis wiilka yartaa ruqmaan mise sanuu jiraa walaa sideed jir waa haye sidee wax u soo gaareen madaxa wax ka soo gaaray iyo lugtoo jabtay caasay saarnaayeen marka caasigaasay ku baaba-een hooyadiisa ayeydiisa iyo habarartiisa iyo abtigiisa intaba waa dhinteen maya hooyadiisa madaxa wax ka gaaray inta kale waa dhinteen waxaa meesha ku dhimatay saddex qof isaga ehelkiisa ah ehelkiisa ah ugu dambayntii agaasimaha cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho doctor maxamed yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada cisbitalka madiine lasoo gaarsiiyey iyo sida xaaladoodu tahay haddii aan ka hadalno maanta dhaawacyada na soo gaara beryahan waa ka cimina dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado inkastoo dhaawacyada sambare ay iska jiraan waxaa noo yimid toban iyo afar qof sideed oo dhaawaca iyo lix qof oo naloo keena ayagoo meyda sideeddii hal qof oo bukaan socod nagu noqday oo fududaay dhaawaciisa maayana inta kale toddobada kale waxaa waaye yacni dhaawacyadooda shan ay tahay madaxa ka dhaawacan iyo inta kaletooda dhaawacyo kala duwan qabaan wixii oo dhan waan habeennay waan daaweynay waa noo jiifaan waana la tacaalaynaa labaa dad jirta oo xoogaa kaysas culus ah oo madaxa ka dhaawacan waa ku dadaalaynaa bal wixii inta aan qaban karno waana rajaan ka qabnaa inaan ku guulaysano maaragtay dadkan ayagoo fuulo bas sida ay noo sheegeen ayaa qarax dhacay firaradii iyo qaraxi xooggiisii markuu soo galay dhaawac badanaa dhacay dhaawacana waxaa waaye wuxuu u badnaayay shan ayaa dumarka ahayeen dumarkaa u badnaay maanta oo bas ka saarnaay oo dhaawacmay marka badidoodana saan aan hadaayo idiin sheegay madaxay ka dhaawacmeen waddada dheer ee isku xirta muqdisho iyo afgooye ayaa inta badan waxaa ka dhaca qaraxyo noocyo kala duwan leh kuwaasoo khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh u geysta dadka rayidka ee waddadaasi isticmaala mana jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxyada noocan oo kale ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho